halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin isniin ah bisha abril ee sanadka kana waa shan iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cashe ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah dhallinyarada degan magaalada naascaanood oo baraha bulshada si toos ah uga sii daayaya salaada taraawiixida warbixin ayaad maqli doontaan waxaa ka mid ahay dadka duuba barnaamijka taraawiixda dhayfka mise jaamaca waxaan duubnaa barnaamijkaas maxaadarooyinka waa duubnaa iyo dacwad oo dhan guud ahaan si wacan baa dadku uga faa'idaystaan annana si wacan baa u teginaynaa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhaqaalaha dhallinyarada ay ka sameeyaan aaladda tiktok kaalimihii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan iyo cayaarih ayaad sidoo kale maqli doontaan intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo diblomaasiyiinta maraykanka ayaa bilaabi doona inay ku laabtaan dalka ukrain toddobaadkan maraykanka ayaa waxa uu u dirayaa gargaar militari oo dheeri ah si uu u caawiyo dadaalka dagaalka ukrain ee ka dhanka dalka ruushka iyadoo saraakiisha sarsare ee maraykanka ay isniintana ballan qaadeen inay sii wadi doonaan taageerada ukrain iyo isu soo baxyada wadamada kale si ay wax ugu biiriyaan dadaalkaasi xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa warbaahinta ugu sheegay dalka poland kadib markii uu booqday kiyef iyadoo uu weheliyo xogayaha difaaca maraykanka leod austin iyada oo ruushku isku dayayo in uu sida hadalka loo dhigay naxariis darro kula kaco qaybo ka mida dalka ukrain ay dadka reer ukrain si xoog leh u taagan yihiin ayna taas ku samaynayaan taageerada aan isku dubaridnay macno ahaan adduunka oo dhan ayuu yiri xoghaye blinken xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in isaga iyo astin ay la kulmeen madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski iyo mas-uuliyiin kale muddo saddex saacadooda si ay labaduba u muujiyaan taageerada maraykanka iyo in ay ka maqlaan zelenski waxa waddankiisu u baahan yahay iyadoo khilaafkuna uu horay u socdo dadka degan magaalada beijin ayaa iibsaday cunno iyo sahay kale iyada oo degmada ugu weyn ee magaaladaasi ay ka bilaabatay tijaabinta ballaaran ee dhammaan dadka degan isniintan maanta ah taasoo dhalisay cabsi laga qabo xiritaan la mid ah midka shanghai kadib daraasiin kaysas covid ah oo ka dhacay caasimadda maalmihii dhowaa maamulka jeyongyang oo ay ku nool yihiin saddex dhibic shan iyo afartan milyan oo qof ayaa goor dambe oo axaddii shalay ahayd waxa ay amar ku bixiyeen in dadka degaanka iyo kuwa ka shaqeeya la tijaabiyo saddex jeer toddobaadkan iyadoo bejiina ay ka digtay in fayraska uu si qarsoodi ah ugu faafay magaalada qiyaastii toddobaad ka hor inta aan la ogaan wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan wakhtigan lagu guda jiro bisha barkaysan ee ramadaan waxaa masaajidda magaalada laascaanood dhallinyaro iskood isu xilqaamay ay ka sii daayaan masaajidda tabin toos ah oo xagga internetka ah warkan waxaa magaalada laascaanood ka soo diray wariyaha v o e da cabdikariim olol iyadoo bisha barakaysan ee rabadaan lagu jiro dhalinyaro ayaa isu xilqaamay sidii ay u tabin lahaayeen bisha barakaysan ee rabadaan si toosa muuqaalana uga soo gudbin lahaayeen masaajidada ku yaala gaar ahaan magaalada laascanood gaar ahaan muse jaamaca weyn ee magaalada laascanood ayaa dhallinyaradani waxa ay isticmaalaan baraha bulshada iyagoona salaadaha kala duwan soo gudbiya iyagoona dhallinyaradani sheegay inay u isticmaalaan si ay bulshada ugu dhiirigeliyaan dadkanu ay ga faa'iidaystaan akhrinta qur-aanka kariimka iyo dhalinyarada iyagoo qur-aan ka dhameeyey ay u noqoto waxay si weyn ay dhalinyarada kale ugu daydaan wanaagga ay bisha barakaysan ay rabadaan ay sameeyaan qaar ka mida dhalinyarada muuqaalada tooska kasii daaya mise jaamaca weyn ee magaalada laascanood ayaa barnaamijka dhalinyarada ee laanta afka soomaaliga v o a uga waramay sida ay u shaqeeyaan bismillahi raxmaan raxiim magacayga haddaan ku bilaabo waa axmed xuseen axmed ilaahay fadligii waxaanu haddaanu ku shaqeynaa amaanu duubnaa barnaamijka layfka ah ee ama sida tooska loo taminayo ee salaada taraawiixda marka cabdikariin barnaamijkan waxaa loogu talagalay gobolkeenna si loo ogaado inuu yahay gobol horumar ku tallaabsanaya oo marba markay ka dambeyso horumarkiisa uu sii kordhayo inuu yahay gobolku si loo arko ayaa faa'iidooyinka barnaamijkan aan ugu talagalnay ka mid ah qaabka markaad tabintaada adeegsanaysaan salaadaha oo kale maxaad isticmaashaana
cabdikariino waxaanu isticmaalnaa agabka hadday noqoto qalabka aanu leefka ku sii deyna waa atamini baro iyo kaamirooyin ilaa laba kaamiro adigu taqriban meelahaas marka agabkaasaanu adeegsanaa salaada taraawiixda ayaan sii deynaa marka sidaa weeye sidooka warra dadku siday qur-aanka uga faa'iidaysanayaan markaydan arkaan oo kale bulshada qaybeeda kala duwan siday uga falcelinayaan wallaahi si boqolkiiba boqol ah si boqolkiiba boqol ah oo aa runtii aad dareemaysay dadku say ugu faraxsan yihiin baa dadka waxaan kala kulmanaa inay intaas dhiirigelin marba intaas oo ay kusoo dhiirinayaan marka sidaa weye horay ma jiri jirin leefka ah taraawiixda ah waxaan arkaa muxaadaro kasta waad sii daysaan ka hor dadku sida uga faa'iidaysanayaan
walaalow muxaadaraadka muxaadarada la galo badanka waanu sii daynaa ama qayb aanu leef kusii dayno ha ahaato ama qayb aanu soo gelino hadhow intaanu duubana ha noqotee sidoo kale injineerada barnaamijyada lifeka kasii daaya muse jaamaca magaalada laascanood bal ka waran shaqadan wanaagsan aad qabanaysaan ka dhallinyar ahaan ee aad bulshada u haysaan ee wanaagga iyo ajarka aad ka raadinaysaan walaal waa mahadsan tahay magacaygu waa cabdilaahi cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay dadka duuba barnaamijka taraawiixda lifeka mase jaamaca waxaan duubnaa barnaamijkaas maxaadarooyinka waa duubnaa iyo dacwad oo dhan guud ahaan si wacan baa dadku uga faa'idaystaan annana si wacan baa u tabinaynaa bal ka warran maxaad adeegsataan baraha internetka oo kale bal iga warran
baraha internetka waxaanu adeegsanaa inta badan youtube-ka iyo facebooka waa soo gelinaa qalabkana intii ninku sheegaan adeegsanaa
bal ka waran salaadaha oo dhan waan arkaa si toos ayaad u tabisaa sideedda ragcadood oo kale dadka ka hore commentiga idiin soo qorayaan iyo siday u arkaan oo kale iyo in qur-aanka ay dhegaystaan dhallinyarada qur-aanka tujinaysa oo kale ay dhirigin u noqdo
horta faa'iido weyn baa ku jirta in qur-aanka la duubo mar waa u dhaxal dadka qur-aanka akhrinaya iyo culimmadeenna iyo quraa'adeennaba waa tan labaadee marka kale waa laga faa'iidaysanayaayo dib baa loo dhegaysanayaa waana dacwadii oo sii soconaysa oo sheekh cabdinaasir iyo hawlihii oo inagu ogaa oo aynu bartii kasii laba jibaarayna wey insha allah sidoo kale culimmada masaajidka ayaa sheegay inay dhiirigelin weyn u tahay iyo ajar in ay ka shaqeeyaan dhallinyarada barnaamijkan tooska ah sidoo kalena dhallinyarada codka ugu macaan ee qur-aanka kariimka baratay bisha barakaysan ay u soo xulaan si ay dadka salaada taraawiixda ku tukanaya muse jaamaca weyn ee magaalada laascanood ugu dhiirigeliyaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacdu magacaygu waa maxamed cabdikariin xaaji cumar waxaan ahay oo ka mid ahay a'immada mase jaamac magaalada laascanood ee salaadaha tujiya intaa kabacdi barnaamijkan cabdikariinow aad iga waraysanayso waa markii u horeysay oo mase jaamaca magaalada laascanood laga fuliyo barnaamij layf ah oo si toosa salaada taraawiixda looga sii daayo iyo dhammaan waxyaabaha la xidhiidha sida kelibada ka dambaysa afarta ragcadood ee hore oo muxaadarada ah oo dadka lagu wacyigelinayo ilaa witriga ugu dambeeya oo waxaweeye la tujiyo intaasoo dhan waa lasoo duubaa waxaana looga gol leeyahay waa uun dadku in khayrka la gaadhsiiyo oo mar haddii barihii bulshada ah loo adeegsanayo waxyaaba fara badan waa seef laba af leh waxaa loo adeegsadaa khayrka waxaa loo adeegsadaa sharka mar kasta oo uu sharku bato waxaa loo baahanya in khayrkuna uu bato oo lasoo geliyo waxyaaba fara badan oo khayra dabcan kulley dadku falcelintoodu way si kala duwan tahay sida badan boqolkiiba sagaashan iyo sideed dadku way taageersan yihiin waana soo dhoweynayaan
dhalinyarada qur-aanka sida fiican u akhrinaysaa maxay dhiirigelin u noqonaysaa inay salaadaha tujiyaan qur-aankii ay bulshada oo kale waxyaabihii ay bartaan oo kale sii gaarsiiyaan oo kale cabdikariinow masjid jaamicu waa masjidka ugu weyn ee magaalada laascaanood waqti xaadirkan aad waraysanayso marka la rabo taraawiixda oo kale in cid loo soo xulo ama tahaajudka kale in cid loo soo xulo waxaa la fiiriyaa dhallinyarada ragga qur-aanka uguna badiya uguna codka fiican marka arrintan oo kale waxay ku dhiirigelinaysaa mararka qaarkood qur-aankii inay wada duubaan oo codkooda aadka iyo aadka u macaan ee dahabiga ah marka ay arkaan iyaga laftirkooda waxay ku dhiirigelinaysaa inay soddonka jisba ay duubaan waana ku dhiirigelinaynaa raggu inay sidaasoo kale ay u shaqeeyaan marka arrimahaasoo kale waxyaabaha ay dhiirigelinaysa ka mid tahay in qur-aanka dadku ay dhegaystaan iyana ay ku abuurto in ay qur-aanka wada duubaan cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood
laanta af soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan gaar ahaan barnaamijka iyaga duhurnimo ururka miskiinkaab oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro iyo afurin iyo raashin qaybin waxa ay u sameeyaan dadka qaba baahiyaha gaarka ah kuwaas oo ay ku adag tahay nolosha qoysaskooda faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururkaasi ayaa sheegay in maalin waliba ay deeq afurin ah gaarsiiyaan dadkaasi qayb ka mid a isagoo jooga magaalada boosaaso ayuu u warramay waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf cabdifataax cabdinuur indha caashaq oo ka mid ah fanaaniinta dhallinyarada ah ee ku nool magaalada beledweyne ayaa bilaabay in baraha bulshada uu dhallinyarada ku dhiirigeliyo gaar ahaan kuwa ku xiran aaladda tigtoga oo hadda dhallinyarada ay si weyn u isticmaalaan cabdifataax indha caashaq ayaa barnaamijka dhallinyarada v o a u sheegay in aaladda tigtoga uu dhaqaalo badan ka sameeyo taasoo ku dhiirigelisay in uu joogteeyo isticmaalkeeda markaan aragnay in maaragtay bulshada laisku keenayay iyo qaabihii xafladihii iyo meelihii brograamyada awal lagu shidi jiray inay soo xirmeen markii aan ogaanay waxaan u weecday dhanka tictoga oo hadda inta badan bulshada qof walbaa soo xafadiisa jooga oo la soconaya waxyaabo badan marka xag dhaqaale markii la yirahdo dhankaas ayaa maaragtay hadda lagu sheegay in maaragtay dhaqaalo uu leeyahay tictoga marka aaladaasaan u wareegnay oo maaragta hadda aan dadka ka baraarujina aan ka wacyigelina aan kala kaftana aan kala sheekaysana dhanka markii wacyigelinta la yiraahdo waxaa soo hosgelayso madadaalaha soo hosgel madadaalada naftirkeeda waa wacyigelin sababtoo qofka intuu stress qaadi lahaa oo problemi lahaa wuxuu ogaanayaa inuu maaragtay wax stress iyo wax buuq uusan qaadin marka dhanka madadaalada kaftanka iyo sheekadooyinka qosolka leh iyo maaragtay dhanka wacyigelinta xagga fanka heesaha maaragtay wadaniyada intaba maaragtay waa waan sameeyaa kulley dhan walbaba waan u adeegsada aniga
xagga dhaqaalaha marka ay timaado cabdifataax indha caashaq waxa uu tilmaamay in wakhtiyadan dambe aada loogu batay isticmaalka tigtoga haddaba sidee lacag looga sameeyaa waa kan cabdifataax indha caashaq niyow dhaqaale markii la yirahda haa hadda inta badan awal dadka inta badan wuxuu isticmaali jireen youtube oo keliya lagu carari jiray laakiin hadda waxaa yimid tictog tictog wuxuu la yimid dhaqaalo dhaqaalaha marka lagama helo viewska lagama helo ee lifeka laga helaa qofka markuu life soo galo oo kale taageerayaashiisa soo galaayo wax gifti la yidhaahdo la gadaa jirta giftigaas ayay maaragtay dhaqaalaha inta badan ay naga soo galaan anaga xaggeena alfanaan indha caashaq fanka keliya miyaa isha dhaqaalaha ah ee uu ku tiirsan yahay mise waxaa jira xirfado kale oo uu ku shaqaysto run ahaantii aniga horta aniga nolosheyda awalba fan maaragtay kuma maareyn jirin oo nin shaqaysto oo maaragtay shaqadiisa kale iyo waxyaabihiisa kale xoogsadaan ahaa dhanka fanka madadaalo keliya uu ii ahaa alxamdulilah haddana maaragtay shaqooyinkaygii wixiiga waa sii wataa dhanka fankana maaragtay waa waa wacyigelin uu yahay mararka qaar waxaa macnaha samayn jirna xaflado kale xafladaha sida aroosyada oo kale ama xaflado oo caadiya oo maaragtay dad ay qabsan jireen baabaay oo kale waagii hore waxaa dad fara badan imaan jira lakin hadda waxaa arkaysaa xoogaho dadka inay gagaabsanayaan caqabadahaas yaryarkaa way soo hoosgalaysaa in maaragtay coronaviruska oo la yimaado xafladihii aan tegi jirnay iyo xafladihii dadka ay soo buuxsami jireen in maaragtay si hoosa loo dhigo ama la gaabiyo ama dadka dad yaroo kooban maaragtay loo hagaajiyo bandhigfaneedyada la qaban jiray xafladii laisku imaan jiray qeybihii wacyigelinta la samayn jiray oo kale waxyaabihii dhammaay intii maaragtay bulshada ay isku isku xiri jirto o dhan carada way xirxirantaha hadda fanaankan waxa uu aaladda tigtooga kusoo bandhigaa riwaayado iyo sheekooyin gaagaaban oo dhaqanka soomaalida ka tarjumaya imbow reer beledkii xaflado doorasho iska dhigana fiirihe umbo arwaxina laiga qasaarshin arwaxnala laiga qasaarshin kaaga darin hoob laba boqol hoob lix boqol ayeere hoobkaana fahm waaye waxay ku hoobteen armale maqlaa shib iska wax maqla male umbo hoobilow may ka wadaan hoobkaana fahm waaye tol haddaa tihiin hoobka ay fahansiiye shib iska carcarada dadku waa isku soo baxeen ma banaan bixin la sheegaya umbo yaa ushiidaan iska surta isugu carcaradaan dahe umbo iftiimayso nabe anoo nalkaas haysto inaysa caawa sagaara iga fagateene caawa xee sagaara meesha igu dhaaftay arnalkaas iisoo fujiya tal haddaan waxaan cagaarka meesha ku qoreen xaytaa buluuga daahyo miya daahyo
adeer adeer in cabdi joqofay miya sigi waaye adeer waa fiicanay see tahay adeer diidana ku keena balfeeri intay iga keentay adeer dibadda waxaad iga keen armaxa madaal ku eeg xee ahaayeen ar waa madaal adeer waxaan xal yidhahdaa adeer barfuun waaye barfuun joogeen wuxuu carafada alxamdulilah adeer wuxuu xee ahaayeen wuxuu caraf badana adeer meel laga furo balada acabe
marka laga soo tago sheekooyinka gaagaaban ee aaladda tigtooga uu kusoo bandhigo cabdifataax indha caashaq sidoo kale waxa uu kusoo bandhigaa heeso uu ku ammaanayo magaalada beledweyne oo uu isagu ku luqeynayo fanaaniin badan oo uu ka mid yahay cabdifataax indha caashaq ayaa ku dhiiraday in dhalinyarada ay ku madadaaliyaan baraha bulshada islamarkaana ay kusoo bandhigaan heesaha ay qaadaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane warbixintaasi ka hadlaysay aaladda tigtoga iyo sida dhallinyarada ay waayadan dambe u adeegsadaan iyo weliba dhaqaalaha ay ka sameeyaan halka weli aad nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington markana aan dib ugu laabanno warbixintii aan goor dhoweyd idiin soo gudbiyey hordhaceeda ee ku saabsanayd ururka miskiinkaab oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro dhallinyaro joogta magaalada boosaaso oo afurin u sameeya dadka baahiyaha gaarka qaba faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururkaasi oo magaaladaas ugu warramay yuusuf maxamuud yuusuf kusoo dhawaada barnaamijkan afurinta aan wadno ee ururka soomaali miskiin kaab waxaa kaloo nala wada ururka naafada gobolka bari waxaanu diyaarinay annagu xooga saarnay dadka nugul ee aada u jilicsan dadkaasoo aan u aragna dadka aada kugu jilicsan bulshada ku joogta magaaladan boosaaso ah dad maaragta aan shaqaysan karin qaar aragga naafo ka yihiin qaar dhagaha qaar maxaanku irahdaye curyaamada caadiga ah ayaanu waxaan sameynay maxaanku irahda inaanu qiimeyn ku sameyna dadka baahidooda intaan rabadaanka bilaaban ayaan waxaan dejinay annaga iyo ururka naafada gobolka bari inaanu ka wada shaqeyno sidii dadka loo afurin lahaa waxaa noo suurta gashay ilaa hadda inaan afurino in ka badan afar boqoloo qoys annagoo xiliyo kala duwan kala afurinay inta badan anagu afurinta aan raadinayna waxay ahayd inay raashiin helaan qoysaskan maxaa yeelay afuraha la habeen qof la siiyo waxba uma tarayso maanta u dambeysay toban qoys baan usoo helnay raashiin maanad ka qayb qaateen muasadan manhaaj waxaa jidhay mid kaloo aan kasoo helnay tadaamun laba boqol iyo shan iyo toban qoys mid aanu idaacada ka aruurinay contribution aan sameynay bulshaweynta waa u sameynay waxaan aada iyo aada maaragtay bulshaweynta ugu mahadcelinayaa inta nagala qayb qaadatay oo muxsiniin iyo inta kaleba oo dadkaa nala ogaatay nala danqatay qaar kamid dadka baahya gaarka qaba si markaa u afuriyo marka waa brograam aada iyo aada laisu taagay oo aan u wada taaganaha inaan afurino dadkan masaakiinta ah oo baahya gaarka qaba waa dad ka jilicsan dadka kale ilaahayna wuxuu yidhi isu naxariista anaa idin naxariisanayo annagana waxaan wadnaa un keliya dadaalkaas bisha rabadaanna waa bil barakeysan oo bisha sadaqada lala baxaya bisha khayrka qabta weeye insha allah taargetkay waxa weye inaan kun qoys afurino mustaqbalka weli rabadaanka waa socdaa marka waxaan weli baaq u diraynaa bulshada caalamka siday uga qayb qaadan lahayn afurintan ballaaran aan wadno si ay noogu suurta gasho inta dhiman ilaa afar boqol baa dacdas baan afurinay lix boqol horle waa noo dhiman sidaan halkaa u gaaran waxaa weye dadka unbaa u walba keenay anagu waxa aan wadnay ma ahayn maalinkan birun ilaa maanta waa soo wadnay maasha allah tabaaraka allah waa barnaamij aada maaragtay qiimo u leh oo loo baahan loo istaago loo loo wax badan loo qareemo wax meelo badan loo qaraaco maxaa yeelay qof haddee aan shaqaysan karin waa garan kadha afurna sugaya haddana xaasi ciyaal oo caruur badan leh dadkaas marka waxay isugu jiraan dad maaragtay waayeelaba ku jira xataa waxaa kaloo ku jira dadka aan baahyaa gaarka qabna aan afurin dadka yimi etoobiya ku jira dad yamaniina ku jira keliya soomaali keliya ma aha waa barnaamij ballaaran oo u baahan maaragtay capacity ballaaran iyo hase yeeshee ururka tabartiisu intay ahayd waa ciyaaray keliya in waxaa noo dhiman in aanu fahanno ama aanu helno bartiner badan oo ka qayb qaata in afurintaan ay sii socoto kaalmadan ma aha afur keliya aan wadi doonno insha allah waxaa weye qorshayaal kale oo noloshooda wax ka bedeli doonno oo usoo wadnaa waxbarasho ay ka mid tahay iyo daryeelkooda iyo caafimaadkooda waayahay marka dadkan markaad afurinta u samaysaan oo kale deeqdahan ma guryahooda ugu geysaan mise meelo kale ayaa ugu qaybisaan waxaan samaynaa aloor dad naafa ay yihiin dadka qaarkood aragga naafa ka yihiin waxaa dhacda inaan gawaari u karayno annaga aan soo karayno oo qof walba raashiinka aan siino annaga aan u qaadno gurigiisa aan ku salimno maxaa yeele marka raashiin hataa la qaybinayo si markaa qofka aragga naafada ka aan loo xoogin ama aan maaragta looga qaadan waxaan samaynaa mas-uuliyaddii waxaan qaadnaa in qofkaa uu gacantiisa ku dhigaan si annaga weliba gaariga u saarno isagoo caafimaad qabo gurigiis ku ogaano mararka qaarkood waxaa jira hoteel inaan keenno oo aan hoteeladaas ku casino oo aan ka siino cashooyin diyaarsan si markaa ay noogu fudaato raashiinkana xoogaan u saarna maxaa yeele mar hadduu reerka qoys yahay raashiinka wax badan u qaban karaa dadka raba inay dadkan masaakiinta caawiyaan oo afuriyaan bisha barakaysan ee rabadaan xaggee wax idiin soo mariyaan mise idinka ayaa dadka u taga oo weydiiya runtii maaragtay waxaan leenahay maxaan ku rahdaye namberaan leenahay ururka laftigiis wuxuu leeyahay barnaamijho uu gaar uu aruuriyo dadka qaar waa u tatagnaa hase yeeshee waxa hadda aan qabanay ma aha waxay u badan yihiin waa raashiin raashiinkana waxa naga caawiyo local n g o yo kale oo iyagan xoogaa naga tugturoon weli ma suurtagelin nidaamka ah inaanu dadka uga tagno aan maaragtay qaaraan guud sameyno balse qorshayaashaas mustaqbalka waa damacsana inaan diyaarino ilaa iyo goormaa soo gebagabeyn ka doontaa markaa deeqahan aad siinaysaan dadka naafada ah weli waa wadnaa insha allah waxaan rajeynaynaa iidsiintii baa nagu soo dhow sidii loo iidsiin lahaa dadkaas baa laftigeed hadda qorshaheeda ku jirna maalmahan marka insha allah hadii ilaahidmo dadkaas waa dad jilicsan dee dhammaan muslimiinta oo dhanna waajib baa ka saaran qof walba muslimna dee walaalkiis muslimka inuu caawiyo kan kaa hooseeya ama kaa liitina caawiso waa muhiim in la fahmo taasaa muhiim ah haddii dadkan la fahmo waxba ma weynayaan maxaa yeelay annaga tabarteen intaas waaye cid walba oo ka qayb qaadanaysana waa soo dhaweyna insha allah dadka naafada marka laga yimaado dad kale waxaa jira dad kale waxaa jira jilicsan guddoomiye oo ay ka mid yihiin dadkan aan awoodin inay helaan nolol maalmeedka oo ay ku tiirsanaayeen oo kale aabihii oo kale oo agoonta ah marka dadkaas iyagana maxaa idinkaga xala waa isku wadnaa maxaa yeele hadda inkastoo aan agoonta wax taaban kara aanu qaban runtii wax la taaban karo maaan qaban laakiin baleenkeena labaad ayaa insha allah waxaana jecelnahay inaanu dardar gelino agoonta iyo dadka waayeelka iyo dadka danyarta inaan usoo jeesano balse tan waxay ahayd inaan mudnaanta kuwaan siinay dadka naafada ah
kaasi waxa uu ahaa faysal cabdi cartan oo ah guddoomiyaha ururka miskiinkaab oo ay ku midaysan yihiin dhallinyaro waxa uu magaalada boosaaso ugu warramayay waryaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf haatanna waxaad kusoo dhowaataan wararkii dhinaca ciyaaraha uu inoo hayo cabdulqaadir maxamed mursale samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna dhinaca iyo dalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa xalay hal iyo eber ku garaacday kooxda westham kulan ka tirsan horyaalka premier leaga southampton iyo braton laba iyo laba ay ku kala baxeen kooxda liverpool oo horyaalka kooxda manchester city kula tartamaysana waxay labiyo eber oga badisay kooxda everton ibraahim geeddo oo cawaale oo ka faalooda ciyaaraha kuna sugan dalka ingiriiska ayaa weydiiyey waxyaabihii ugu xiisaha badnaa kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka ingiriiska iyo halka kooxaha ay kala marayaan kulamada ugu muhiimsana haddaynu eegno waa kulamada loogu tartamay horyaalka oo kooxaha waaweyne liverpool iyo manchester city horyaalka isku haysta oo min hal dhibic oo keliya ay udhexeyso ay labaduba guulo gaareen city oo hogaaminaysa horyaalka shan guul ay ku dhifatay kooxda watford iyadoo waa cadaro uu ka dhigay xidiga gabriel jesus oo afar gool dhaliye liverpoolna waxa ay laba gool iyo waxba isaga reebtay kooxda merceside derby ay isla ciyaaraan ee everton oo iyadoo hoosudhac weyn uu ka muuqdo saddexda hoosena hadda kamid noqotay xaaladan ay ku xuntaa frank lambard oo kooxdaasi tababaro origi ayaa liverpool markale gool u dhaliyay oo kulankan dabcan bacaadiyeen daqiiqadaha dambe gool ka dhaliya kooxda everton waxaana liverpool weli kaabiga ku haysaa manchester city oo dhibic keliya ay udhexeyso shan kulan ayaana labada kooxoodba u dhiman ilaa iyo dhammaadkiina dagaalami doonaan ayaynu egtahay sidoo kale waxaa xiise gaar uu ka jiraa dhinaca top four iyadoo kooxda arsenal ay soo laba kaclaysay iyadoo la ogyahay in toddobaadkii hore bartamihiisii ay chelsea ka adkaatay haddana kulankooda toddobaadkan ee sabtidii garaacday kooxda manchester united oo kamid ah kooxaha ay ku dagaalamayaan kaalinta afraad ee ka qaybgalka champions leaga waxayna arsenal ku adkaatay saddex gool iyo gool granit shaka ayaa gool qurux badan u dhaliyay arsenal oo isaguna caadiyanba manchester united goolalka dhaliya kulamadan muhiimka ah waxay united u muuqata hadda inay ka hareyso tartanka top four iyadoo lix dhibic ka hooseysa arsenal oo kaalinta afraad ku jirta kulan dheeriyan ah ee manchester united ay ciyaartay tottenham oo arsenal kula dagaalamaysa booskaasina barbar dhacan lafrina ay la gashay kooxda brentford taasoo ka dhigan arsenal hadda ay laba dhibic ka sareyso kooxda tottenham min shan kulanna ay u harsan tahay waxaana la ogyahay in laba kulan kadib ay labada kooxood oo north london ka wada dhisan ay ku ciyaari doonaan garoonka kooxda tottenham ee tottenham hotspur stadium kulamadaas ayaa ugu xiiso badnaa dhinaca hoose everton ayaa hadda u muuqatay markii ugu horeysay premier league ay ka dhici doonto haddii ay sidan kusii socoto saddexda hoose ayay kamid noqotay waxaana meesha uga baxda banley oo guul ka gaartay kulankeedii toddobaadkan taasoo ka caawisay in saddexda hoose ay ka baxdo kooxda banley horyaalka meel xiise leh ayuu marayaa dabcan dhinaca goolalintana maxamed saalax ayaa weli hogaaminaya iyadoo ronaldo uu sidoo kale uu cadaro uu dhigayo kulamada ugu dambeeya dabcan boosaskaasi oo ugu hooseeya everton oo xiise gaara leh oo banley leadis iyo weli qarka la saaran yihiin iyo kooxda arsenal iyo tottenham oo north london oo iyagana ku dagaalami doono top four chelsea ayaa meel dhexe oo iska nasiinaha fadhiisa oo booska saddexaad ah liverpool iyo cityna hogaanka iyo horyaalka iyo isku haystaan ilaa iyo daqiiqadaha ugu dambeeya laga yaabo in la isla gaaro haddaanay midkood aanay kufin kulamada soo socda mahadsanid kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedow cawaale oo ka faallooda ciyaaraha kuna sugan dalka ingiriiska dhinaca iyo dalka talyaanigana kooxda ac milan ee kubadda cagta ayaa xalay dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka siraaga kadib markii laba gool iyo gool ay ku garaacday kooxda lazio oo garoonkooda ay ku booqdeen ac milan ayaa dib ugu soo laabatay hogaanka horyaalka oo afar iyo labaatankii saac ee ka horreeyay ay haysay kooxda inter milan oo maalin ka hor ka badisay kooxda roma kulamada kale ee ka tirsan horyaalka siraaga ee xalay la ciyaaray waxaa ka mid ah kii kooxda empoli ay saddex iyo laba uga badisay kooxda napoli janowa waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda kale ee kalyari hal kulan oo ka tirsan horyaalka siraaga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxahaasi solo iyo yuventus kooxda yuventus ayaa ku jirta kaalinta afraad ee kala horeynta horyaalka siraaga waxaana ay ka carareysaa kooxda roma oo maalin ka hor guuldaro kala kulantay kooxda horyaalka difaacanaysa ee inter milan dhinaca iyo dalka ingiriiskana hal kulan oo ka tirsan horyaalka laliga ayaa la ciyaaray kaasoo u dhexeeyay kooxaha barcelona iyo rayo volcano kooxda barcelona oo waayadan guulo gaaraysay ayaa xalay guuldarro kala kulantay kooxda rayo volcano kulan baaqi u ahaa oo ay ciyaareen halkaas kulan ayaana laga ciyaaray horyaalka laliga oo toddobaadkan laga nasanayo wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
samakaabi wararkii ciyaaraha intaas aanu ku dhaafno markana waxaad nala dhegaysataan mid ka mid a qhasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan
rabadaan bilataya bilkhayr dalaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiin tahay bilkhayr
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
addoonka sodhonkeda beri intuu ballan qaaday soomaal ilaa boqorka abaalmarin
addoonka soddonkeda beri intuu ballan qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
codka faadamo cabdulaahi kaahin maandeeqah iyo qasiidadaasi ka hadlaysay bisha barakaysan ee ramadaan gabagabadii ayaanaban ku jirnaa ilaahay khayrkeedii barakadeeda hanoo reeba intaan mar kale kulmayno waa caashicuud oo idin leh nabadgelyo